halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow saryow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhig adanku su'aale safarka kulibana samaha masiixoon sabilahaynaga mar kale ayaanu dhegeystayaal idinku soo dhoweyneynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii imtixaanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aanu ku rogrogayno baalasha kitaabka bibaleka uu ka kooban yahay haddii uu ahaan lahaa kutubtii axdigii hore ama kuwa axdiga cusub waxaanan caawi horay idiinku sii wadaynaa mawduucii aynu kaga soo hadlaynay cutubkii koob iyo tobnaad ee khuseeyey rumaysadka waxaana qoraha warqadda cibraaniyada uu cutubkani inagu siinayaa qaacidada rumaysadka waxaana uu ka jawaabayaa waxa rumaysadku uu yahay kaba soo qaad in qofki ku weydiiyo oo kugu yidhaahdo waa maxay rumaysad jawaabtaadu waxa ay noqonaysaa adiga oo eegaya hadallada ilaah sida ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka koob iyo tobnaad aayadeeda koowaad markii noogu dambaysay waxa ay noo joogtay sidii ay isugu ekaayeen labadii wiil ee kala ahaa haabiil iyo qaabiil waxaana kaloo soo aragnay inay weliba ku kala duwanaayeen waxyaabo badan inkastoo dadka maanta ay marmarsiinyo u samayn lahaayeen kala duwanaanshahooda haddii ay wakhtigan xaadirka ah noolaan lahaayeen waxa ay odhan lahaayeen mid ka mid a awowayaashood ayaa nin xun ahaa markaa waxaa qoyskii soo galay dabiicaddii xumayd ee awowaha oo waxa ay sinji ku yeelatay dabeecaddii qaabiil ha yeeshee qaabiil iyo haabiil awowe ma lahayn oo labada wiil waxba kuma kala duwanayn waxaa kitaabka bilowgii cutubka afraad aayadda saddexaad uu ku leeyahay maalmo dabadeed waxa ay noqotay in qaabiil qurbaan ahaan rabbiga uu ugu keenay mirihii dhulka haddaba marka uu leeyahay maalmo dabadeed ayaa turjumada dhabta ahi noqonaysaa dhammaadka maalmaha ama maalinta ugu dambaysa waayo dadkii axdigii hore waxa ay lahaan jireen maalin ay ilaa xusuustaan waxaanan anigu isleeyahay maalintaasu waa maalinta sabtida waayo wiilashaasu waxa ay ku jireen wakhtigii axdigii hore oo waxa ay ilaah caabudi jireen wakhti go-an waxa qorniinku leeyahay waxay noqotay in qaabiil qurbaan ahaan rabbiga ugu keenay midhihii dhulka waxaana ay u muuqataa inuu keenay goob khaas ah oo ay wax ku bixin jireen waxaa kaloo qorniinku leeyahay sida ku qoran aayadaha afar ilaa shan oo leh haabiilna wuxuu wax ugu keenay curadyadii arigiisa iyo baruurtoodiiba rabbiguna wuu eegay haabiil iyo qurbaankiisii laakiinse qaabiil iyo qurbaankiisii rabbigu ma uu eegin qaabiilna aad buu u carooday wejigiisiina wuu madoobaaday su-aasha soo baxaysa ayaa waxaay noqonaysaa maxay ku kala duwanaayeen labadana la bari miyaanay labada wiil si addeecis leh ilaah uga hor muuqan sow arki maysid ilaah wuxuu iyaga u caddeeyey inay isaga u keenaan allabari wan ah oo ay qurbaan ahaan u bixiyaan oo wankaas yar waxa uu tilmaamayaa masiixa qof baa laga yaabaa markaa inuu ku doodo in kitaabka bilowgii aanay taasi ku qorayn laakiin wuxuu kitaabku leeyahay haabiilna wuxuu wax uga keenay curadyadii adhigiisa iyo baruurtoodiiba waxaa kaloo warqaddii cibraaniyada laynoogu sheegayaa sida ku qoran aayadda afraad ee cutubka koowaad haabiilna rumaysad ayuu ilaah ugu bixiyey allabari aada uga wanaagsan kii haabiil maxaa keenay in haabiil awoodo inuu keeno allabari waxaa sabab u ah inuu ku yimi rumaysad haabiil wuxuu ilaah ugu yimid rumaysad wuxuu allabariga ku keenay rumaysad ah in ilaah aqbalayo su-aal kale ayaa soo baxaysa waxaana weeye maxaa keena rumaysadka waxaana qorniinku leeyahay rumaysadku wuxuu ku yimaadaa ama keena maqlid waana maqlidda hadallada ilaah waxaa suuragal ah in haabiil muujin ka helay ilaah oo qaabiil qodhiisaba wuu helay muujintaas waayo labada wiil waxa ay qayb ka ahaayeen qoyskii ugu horreeyey waxaa suuragal ah in qaabiil ismoogeysiiyey wixii loo muujiyey oo waxa uu la yimid wixii uu doonayey inuu keeno waxaana ay la noqotay in midhaha dhulka uu ilaah u keeno waana wixii uu isagu tabcay waxaana suuragal ah in ilaah uu doonayey inuu allabari xoolaad bixiyo marka dhanka kale laga eego ninkanu waa ninkii koowaad ee ilaah u keenay shuqulkii gacmihiisa kaasuna waa qaabiil oo ilaah u keenay wixii beertiisii ka soo go-ay dad badan ayaa ilaah u imanayay maanta iyaga oo markaa doonaya inay shuqulladooda hor keenaan si loo aqbalo waxa markaa ay ilaah ku leeyihiin waxan iyo waxaas ayaanu ku samaynay oo qaabiilna waxa uu keenay isna shuqulkii gacmihiisa waxaase halkan ku cad in haabiil uu keenay wan yar dabadeetana uu gowracay oo haddii maalintaa aad halkaa joogi lahayd waxaad ku odhan lahayd haabiilow maxaad wankan u bixinaysaa waxaa markaa sida abbaarta suuragala inuu kuugu jawaabo walaalow ilaah baa amray inaan wan u bixiyo dembigayga markaasaad ku odhan lahayd ma waxay kula tahay in wankan yar uu qaadayo dembiyadaada markaasuu kuugu odhan lahaa maya dabcan ilama ahan in allabariga wanku uu qaadayo dembiyadayda balse waxaan kuugu idhi ilaah baa amray oo beri hore ayuu hooyaday u sheegay inay dhali doonto wiil dadka oo dhan ka badbaadinaya dembiyadooda waana kan allabarigaygu uu tilmaamayo ama eegayo isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa habiil uu kugu odhan lahaa sida abaarta ah waxaan anigu ku imanayaa rumaysad aniga oo eegayo wakhtiga marka badbaadiye iyo weliba bixiye uu iman doono haddaba bilowgii ayaa ilaah caddeeyey wax waliba oo waxa uu ku yidhi dadka dhiig daadin la-aan dembi dhaaf ma leh waxaan ilaah ugu imanaynaa haddaba kuweena masiixiyiinta ah aasaaska ah in innagu aynu dembiilayaalnahay iyo in ciqaabta dembiyadeenna la bixiyo taasina waa sababta innagu aynu dembiilayaal u nahay iyo asbaabta ay u ahmiyad ballaaran tahay in dembiyadeenna la bixiyo waana asbaabtii allabari yar loo gowrici jiray wakhtiyadii axdigii hore waana asbaabtii keentay in qurbaan loo bixiyo dembiyada oo neefka yarana ma qaadi karo dembiyada laakiin waxa uu tilmaamayey wakhtigaas isaga ah imaanshaha masiixa oo isagu ahaa wankii ilaah ee qaadayay dembiga dunida sida yooxana baabtiisa uu sii sheegay iyadoo ruuxa quduuska ahina uu ka dul hadlayo waxaana wanka yar lagu bixiyey rumaysad allabarigii haabiil waxa uu tilmaamayey masiixa oo wuxuu horay u soo eegayey imaanshihiisa wuxuuna ku yimid rumaysad taasina waa dariiqa nabaadiinada ilaa waxa uu u caddeeyey bilowgiiba arrinkaa isaga ah maanta la dooni maayo inaan dariiqa ama tubta toosan ka ambanno oo dariiqa ilaah lagu gaarana waa masiixa ilaah waxa uu masiixa u bixiyey inuu u dhinto dembiyadeenna haabiil wuxuu inoo sharaxayaa haddaba qaabka rumaysadka loo wajaho waana dhiigdaadinta oo ah dariiqa masiixa balse iminka aynu horay idiinku sii wadno haddaba maadooyinkeennii kala duwanaa waxaanan iminka eegaynaa maadada kale ee ah rumaysadkii enok waxaan iminka soo gaarnay enok waana ninkii labaad oo isagu ahaa kuwii ka horreeyey ibraahim iyo weliba wakhtigii daadka waxaanan isaga ku arkaynaa waxaana isaga laga muujiyey laasimashada rumaysadka rabbiga ama ku socoshada rumaysadka ilaah haddii aad ilaah ugu timaaddo masiixa waxaa lagaa doonayaa inaad ilaah la socoto waana socodka rumaystayaasha kan ahmiyadda weyn leh haddaan markaa ku soo noqonno warqaddii cibraaniyada ayaannu la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol saddex iyo sagaashan ee axdigii hore cutubka koob iyo tobnaad aayadda shanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan enoog rumaysad baa kor loogu qaaday si uu dhimasho u arag lamana helin maxaa wacay ilaah baa isagii qaaday waayo intaan kor loo qaadin ka hor ayaa markhaati loo furay inuu ilaah ka farxiyey haddaba enog waxaa laynoogu soo sheegay kitaabka bilowgii cutubka shanaad markii ugu horreysay waana cutubka ugu qoomamada badan kitaabka bilowgii waayo waxaa ku qoran qoraalkii ugu horreeyey ee khuseeya dhimashada dadka waxaana cutubka uu ku bilaabanayaa hadalladan kanu waa buuggii farcankii aadan maalintii ilaah ninkii abuuray ekaanta ilaah buu ka sameeyey isagii wuxuuna abuuray iyagoo lab iyo dhadig ah waxaa laynoo sheegay in aadan markii uu jirsaday boqol iyo konton sannadood uu dhalay wiil dabadeedna aadan wuu dhimanayaa sida cutubkan shanaad ku qoran oo waxaa laynoo sheegayaa in seedna barbaaray oo uu guursaday oo uu wiil dhalay dabadeetana waxaa isla cutubka laynoogu sheegayaa in seed dhintay waxaana soo baxaysa in dadka oo dhan ay ku dhex dhinteen aadan dembigiisii uu ilaah ka galay awgii waxaad markaa arkaysaa markii aad cutubkaa ku jirto in ay la mid tahay sida adiga oo mar waliba ku dhex jira qubuuro dad lagu aasayo welibana taasu way taagan tahay oo ilaa iyo maanta dadku way dhintaan haddaba sannadada dadku qiimi ma leh oo waa wax yar waayo waxa ay ku soo dhammaanayaan ugu dambaysta dhimasho wiilkii yar ee maanta dhashaa waa hubaal inuu dhimanayo wakhti kadib oo ajashu waa lama huraan oo haddii qofku noolaan karo isla sidii wakhtigii aadan ilaa iyo kun sannadood ugu dambayntii qofkaasu wuu dhimanayaa oo dhimashadu waa natiijada ugu dambaysa ee nolosha aadmiga waana wax sida xaqiiqda ah qoomama leh waxaa kaloo aynu kitaabka bilowgii ka akhriyaynaa qisadii enog oo waxaa ku qoran kitaabka bilowgii cutubka shanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa afar iyo labaatan sida tan soo socota yaareedna markuu enog dhalay kadib waxa uu noolaa siddeed boqol oo sannadood wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii yaareed noolaa oo dhammuna wuxuu ahaa sagaal boqol iyo laba iyo lixdan sannadood wuuna dhintay enog waxa uu jiray shan iyo lixdan sannadood wuxuuna dhalay metushalax enogna waxa uu la socday ilaa saddex boqol oo sannadood markuu metushalax dhalay kadib wiilal iyo gabdhana wuu dhalay wakhtigii enog jiray oo dhammuna waxa uu ahaa saddex boqol iyo shan iyo lixdan sannadood enoogna ilaah buu la socday waana la waayey maxaa yeelay ilaah baa qaatay isagii qisadaasu waa qisadii enog oo waxaa kitaabka bilowgii cutubkiisa shanaad laynagu siinayaa abtirka waana abtir cayiman ama kooban dadka oo dhan laynooma sheegayo laakiin waxaa laynoo sheegayaa inay wiilal iyo gabdho dhaleen laakiin gabdhihii iyo wiilashii laynooma sheegin waxaase laga soo qaatay ee shakhsi qura waxaana weeye enok enok qudhiisa waxa uu la socon jiray ilaah kadib markii uu dhalay metushelax waxaana qorninku leeyahay enok waxa uu la socday ilaah saddex boqol oo sannadood markuu metushelax dhalay kadib haddaba garan maayo wixii uu sameeyey ka hor intaanu metashalax dhalan laakiin waxaan hubaa inaanu enok ilaah la socon jirin ka hor intaanu metushalax dhalan markaan idiin soo gaabiyo qorniinku inoo sheegi maayo sidii noloshii enok ahayd intaan metushalax dhalan waxaase laynoo sheegay oo qura in enokna ilaah la socon jiray kadib markii metushalax dhashay haddaba markii enok arkay mas-uuliyadda ka saaran wiilkiisa metushelax ayaa sida aan isleeyahay enok gartay sida uu ugu baahan yahay inuu ilaah la socdo waxaana innaga oo dhan aynu garanaynaa haddaan ilaah gacanta ina qaban inaynan awood u yeelanaynin aynu ku korinno carruurta waxaase soo baxaya ama bannaanka imanaya inaynu u baahannahay ilaah inuu ina garab qabto qofkii waxgarada wuxuu mar waliba ee uu caruur dhalo bilaabayaa inuu ilaah u soo dhowaado waayo ilaah baa ku gacan qaban kara isaga inuu gacan ku siiyo abaabinta iyo waxbaridda iyo korinta ilmaha uu ilaah ku hoos keenay ama hoos keenay qofkaa isaga ah wuxuuna enok bilaabay inuu ilaah la socdo wixii ka dambeeyey markii uu dhalay metushalax haddii ilmaha ilaah ku siiyey ee guriga kuu jooga aawadood aanad ilaah ugu soo dhowaan weligaa ilaah u soo dhowaan maysid markii qofku koro oo uu guursado haddaanu ilmo dhalin weli mas-uuliyaddiisii waxbaa ka dhiman laakiin markii uu ilmo dhalo cid kale oo ilmaha ka taxadaraysa ma laha isaga mooyaane balse waa adiga keliya kan lagaa doonayo dhegaystee inaad carruurtaada ka taxadaratid oo aad u soo eeg eegatid halkii ay seexan lahaayeen waxbarashadoodii iyo wixii ay cuni lahaayeen iyo weliba wixii ay xidhan lahaayeen haddaanu ilaah kula garabgelin ceeb baa kaaga imanaysa iyo weliba qoomamo ilaah waa khasab inaynu u soo dhowaanno kadib markii aynu ilmo dhalno haddaynan ilaah u iman wakhti hore matushalax fariin buu u gudbiyey enok waxaanay ahayd in enok ilaah u baahan yahay maahan oo keliya in lala koriyo laakiin wuxuu kaloo dareemayaa raxmad iyo jacayl uu cunuga u hayo markaasaa su-aashu noqonaysaa ilaa iyo imisa ayuu ilaah ijecel yahay waxaa markii noloshii enok ay isbedeshay oo uu bilaabay inuu ilaah la socdo soo ifbaxay in ilaah wato enok gebi ahaanba waxaana qornii ku leeyahay enokna ilaah buu la socday waana la waayey maxaa wacay ilaah baa qaatay isagii waayo waxa uu ka farxiyey enok ilaah oo rumaysad buu kula socday laakiin kulama soconin sharciyo iyo qaynuuno wuxuu rumaysnaa ilaah wuxuuna ku socday hannaan ilaah ka farxinaya dabadeetana ilaah baa watay isagii oo waa la beddelay oo la dhalan rogay waana markii koowaad ee ilaah qof samada u qaado sida ku qoran kitaabka bilowgii waxaa laga waday dhulka oo waxaa la geeyey samada waxaana intaa aanu uga baxaynaa haddaba shakhsigii labaad ee warqaddan lagu soo qaatay halkan waxaanu ku haysanaa sawir caaqibo leh waana sawirka ruux ahaaneed ee uu tilmaamayo enok waxaa jira kuwo rumaysan in kiniisadu ay geli doonto wakhtiga dhibka weyn uu ka bilaabanayo dunida waxaana ay tusaale u soo qaataan nuux ha yeeshee nuux kiniisadda uma taagna laakiin wuxuu u taagan yahay kuwa isku dhiiba dunida laakiin la badbaadin doono wakhtiga dhibka weynu bilowdo ilaah baa iyaga dhowri doona oo su-aashuna waxa ay noqonaysaa yay yihiin kuwaas lasoo furan doono kuwaas lasoo furan doono waa boqol iyo afar iyo afartanka kun ee yuhuudda ah iyo hormo tiro badan oo ka kala yimi qurumaha kuwaas qayb kama ahaan doonaan jidhka masiixa ama rumaystayaasha ee ah kiniisadda kuwaasoo wakhti ka sii horreeye ka masiixa samada la aaday ama la aadi doona waxaana laynoogu sheegay kitaabka muujintii ka hor intaan wakhtiga dhibka weynu bilaaban in dabaylo ay ku dhufan doonaan dhulka afartiisa gees waxaana soo baxaya afartii nin ee fardaha kala duwanaa saarnaa waxaana qaranka israa'iil laga soo qaadayaa boqol iyo afar iyo afartan kun waana la shaabadaynayaa waxaa soo raacaya hormo kale oo quruumaha ka yimi waxaa kuwa u taagan ama matalaya markii qorniinka turjumadiisa mustaqbalka la eego nebi nuux marka in wakhtiga dhibka badan lagugu hayo iyo inaan lagugu haynin su-aashu ma taagna laakiin waxaa la eegayaa waxa ilaah yidhi waxaana uu leeyahay rumaystayaasha waa laga samato bixin doonaa wakhtigaas wuxuuna kiniisaddii filadelfiya ku yidhi sida ku qoran kitaabka muujintii ciise masiix ee yuxanaan loo muujiyey cutubka saddexaad aayadda tobanaad sida tan adigu waxaad doortay hadalkayga oo aad dul qaadatay oo sidaas daraaddeed waxaan kaa dhowri doonaa saacadda jirrabaadda oo dhowaan u imanaysa dunida oo dhan inay jirrabto kuwa dhulka deggan waa goorma saacadda dhulka lagu soo dejinayo mixnada haddaba saacadda la sheegay in dhulka mixno lagu soo dejinayo waa wakhtiga dhibka weyni dunida imanayo marka jamiicada yuhuudda iyo quruumahaba waa in la dhowraa oo waxaa u taagan nuux enok waa ninka u taagan kiniisadda waayo enok ma arag ama sooma gaarin halaaggii daadka ha yeeshee isaga waa la beddelay oo wuxuu qaatay jir la mida kan malaa'igaha oo waxa uu la socday ilaah sababtaas aawadeed kiniisadda masiixa dhulka waa laga qaadayaa oo waxay sayidka kula kulmi doontaa hawada laakiin jameecada yuhuudda ah iyo quruumaha waa la ilaalinayaa oo waxaa loo ilaalin doonaa si la mid a sidii ilaah u ilaaliyey nuux enok lama soo gaarsiinin wakhtigii daadka inkastoo weliba ilaah u ilaalin karay isaga isla sidii uu u ilaaliyey nuux laakiin nuux samada ayaa loo qaaday taasina waa sida kiniisaddu ay ku dambayn doonto waayo kiniisadda waxaa u taagan enok masaalaxan waxaana qorniinku leeyahay enog rumaysad baa kor loogu qaaday si uusan dhimasho u arag haddaba marka la leeyahay kor baa loo qaaday ayay la mid noqonaysaa sida wax laga beddelay qaabkii hore oo uu ahaan jiray oo loo yeelay qaab kale isla sida erey soomaali ah loogu beddelo ingiriisi ahaan macnihii waa isla mid laakiin laba siyaabood baa ereygii loogu dhawaaqayaa kor aadistu waxa ay ka macno tahay in marka hore laga beddelo qaabkii hore ee aadmiga ahaa oo la siiyo qaab kale oo ka duwan oo la mid ah kan malaa'igaha si ay ugu suurtoodo inuu ku safro fogaanshaha u dhexeeya meesha ilaah joogo iyo dunida tan haddaba qisadan enok waa mid xiise iyo xamaasad weyn waayo enok waxa uu la socday ilaah oo ilaah baa watay isagii si kale oo aan idinku fasiri karaana ma lahan waana sida ay kiniisadda masiixa dareemi doonto maalin maalmaha ka mid a marka masiixu muuqdo oo uu kuwa isaga raacsan oo dhan samada la galo dadkii isaga diidayse waxaa looga tegayaa dunidan isla kuwaas ayaa ilaah samata bixin u soo diri doonaa wakhtiga dhibka weynu jiro oo waxa ay helayaan furashada ilaah waayo saacad waliba ilaah waxbuu badbaadinayaa haddaba waa hubaal muuqashada sayid ciise masiix oo waxaa warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka afraad aayadaha lix iyo toban ilaa toddobiyo toban laynoogu sheegayaa sida tan soo socota waxaana rasuul bawlos oo la hadlaya masiixiyiintii reer tesalonika uu leeyahay sida tan maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samadu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igaha sare iyo buunanka ilaah kolkaasii kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan dabadeedna kuweena nool oo hadha ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu rabbiga hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligeen ula joogi doonaa iyadoo markaa taa maahanka lagu haynayo ayaa waxaa weliba laynaga doonayaa inaan rumaysad ku soconno inta ballankaa ilaah ka soo kaamilmi doono haddaan ku soo noqonno warqaddii cibraaniyada loo qoray oo aynu enok qisadiisii halkaa ku soo ekayno ayaannu iminka eegaynaa waxa qoraha warqadda cibraaniyadu inoo hayo sida ku qoran cutubka koob iyo tobnaad aayadda lixaad waxaana qoruhu leeyahay sida tan oo rumaysad la-aantiis ma suurtoodo in isaga laga farxiyo taas aawadeed kan ilaah u yimaada waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doondoona waxaa qoruhu iminka leeyahay rumaysad la-aantiis ma suurtoodo in ilaah laga farxiyo enog waxa uu ka farxiyey ama raalli ka dhigay ilaah sidee buu ku sameeyey oo ilaah raalli uga dhigay wuxuu ilaah raalli uga dhigay rumaysad saaxiib markaana ilaa adigu aad doonayso inaad waddooyinka ilaah timaaddo ood rumaysato mooyaane marnaba ilaah kama farxin kartid waxaanaad ilaah ugu imaanaysaa sida uu isagu yidhi laakiin ma aha sida adigu aad tidhi ama aad doonayso haddaan markaa dib ugu noqonno wixii aayaddii lixaad ay lahayd ayaa qoruhu leeyahay sida qaybta labaad ee isla aayaddaa ku qoran kan ilaah u yimaada waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaaluguda kuwa isaga doondoona warqaddan cibraaniyada wax badan baa laga leeyahay hadiyadaha asbaabtuna waxa ay tahay in la adkaynayo nolosha masiixinimada
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin